asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaada saddexaad isaaq ibraahim macalin anigoo ah tuulada hanti wadaag loo yaqaan towfiiq xalaya habeenkii markii ay toddoba saa i bar koley nin hurdo lagu galayaan hays caddana ma toosin karo koley anoo meesha jiifaa gurigiiyaa waxaan maqlaa shaqar oo ilbaabka lagu xiray wax oo jibinayo oo waan inuu yihiin oo ilbaabka looga tarageli inuu yahan u malaynayo markaan soo ka maaqayna qashin iyo waxaan dareemay haarkii guriga ku dhoobnaa iyo inay igu kor daateen wax yar kadibna daashka igoo dhoobanaan arkay niman qorile oo qorigooda wataan ilbaabka furaa leedhahay waa furin yahandhahay markii waa soo galeen qoryaa igu qabteen banaankaa lai bixiyey handhaa laiga xiray gacmiyaal oo bahal oo iiga wateen xarig oo tay la yidhaahda igu dhuftaan yacni banaanka markay igeeyeen wax gurigay baarbaareen baaritaankii markay guriga soo baareen waa iisoo laabteen adiga dhibaatadaas ay ii geysteen marka ma kula hadleen oo niman afkooda aad garanaysay miyay ahaayeen mise se camal ay u hadlayeen nimanka codkooda ka war waa isku dhex jireenoo dad maayo ahayn dadna maxaytriyo ahayn wax kalen afkooda maba kasaayay waa ingiriis wahay bay ku hadlayeen oo nimanka marka adi indhaha kaa xiray ma kuwa ingiriiska oo maraykanka iyo waxaas isku jira mise waa kuwa soomaalida kuwa soomaalida Ah, maxay kugu yiraahdeen marka su-aalihii ugu horreeyay ku weydiiyeen maxaad ka xasuustaa hadda qabiilkayga i weydiiyeen intaasoo warkii igu gaabshay wax kalena iimailin say kaaga tageen marka een adiga maadaama intaas aad isla gaarteen banaankan lagu soo bixi anigoo xiran baa iga tagan gadaal dambe dhan waa ka xirnaay markaa banaanka ibiyantayka igu dhufteen waa dad waa laba iyo saddex meelahaas agtay dhow dadka kale waa iga kor tagan waa dadkana dad badan ay ahaayeen marka waa maqan markay oo ninkii kuwii kale soo laabteen saan u filay kuwii oo madaxa igu xirnaaya iga siibeen oo shukaan ee madow ah waa iga bixiyeen markaa iga bixiyeen waa anoo xirana iga kor tageen marka indhaha waxaa lagaaga xiray ma adigaa wati mise ayagaa wati igaa watay bahal madow ah oo sidii covidii oo kale loo shukee loo gashanaya oo gudahan laastiig ah ha marka ma ahayneen sida camaamadoo kale wax indhaha lagaaga xiray ma ahayn maya amaamad ma ahaynin madax wax la gelinayo oo laastiig ahayn
maxaa kaloo idii dhex maray intaa kadib wax kale mana dhahmarin markay guriga iga bixi intaas oo qalaalsa ay igu sameeyeen wax kalena ma igu sameynin Ee, waa iga kala tageen gadaal dambe anigoo meesha da- meesha jiifo oo xeran la iga tageen waa iska bixeen xaraggiiyaa kaa sii daayay marka xaaskayga ha kadib marka nimanka inay kaa tageen sid ku garatay waagiyaa bariib dadkii salaadii iyo dadkii socdaa meesha ku arkay marka xilliga lagu xiray ilaa iyo waali- waaga uu ka bariyey oo nimanka ay ka tagaan intaas xaraggaa ku taagneyd miya toddoba saa i bar iyo sideed santa ay dheheys oo wax yar dhaman ama rubi ama labaatan dhamanay ahayd ilaa salaadii laga aqmay meeshaan ku xirnaa marka guriga gudihiisa maa ku dhex xirneed maya banaanka ilbaabkiisa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ee walaal waxaad noogu warbixisaa yacni waxyaabaha xaali idinka soo gaaray ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa loo yaqaano bancraft wallaahi anoo isku dhiif gurigay iyo marka jug dhaween ilbaabka furayaran ilbaabkani furnaayay hordhoonba haka jug dhaween marka anoo jiifo in kooyan marka kooyan ma howlgalle oo suubeen jugjug dhaween baadka iyo habeeyan i dhaween marka indhoo loo hiri turoo loo sii baaday i dhaween marka een, barnaamijkaasa la kulmay waan gartay ciidamadan hadda ee xalay waa ciidamada bancraft oo maraykanka uu tababaray marka adigana way ogyihiin ama way kuu jeedaan inaad tahay nin shacab eh marka sababaha adi lagu dilay maxaa is leedahay wallaahi ina haddii wixii aniga lii dili ma ogi laakiinse wali haddii dhabka injeyseen ilaa haddii ma sheego karo marka een, barnaamijkaas le marka haddii iyo haylgaleen marka fur iyo dayreen iyo dib furi marka barnaamijkaas haylgaleen ifigayaan indhoo hireen marka een, haddana indhoo noo hirinjili haddana rabshayaan marka indhoo haddana baade yoole haddana indhoo oo- oo hirinjili oo tabeen Ah, adigoo indhaha ka xiranay kaa tageen Ah.
yaa kaa furay marka xaragga marka haddana gadaal dambe soo laabteen indhii hadda iga fure- iga fureen xergii waa iska xirnaayeen xergii iga tageen indhaha qaada- waa furteen xaragga yaa kaa furay marka xerga haaska iga furay oo goormaa lagaa furay xaragga xergi markii waaga oo sa- salaada la aqanka dhawaay marka xilliga ayaga ay ku xireen ilaa waaga uu ku bari waa xirneed waa xirnaay haa Ah, nimanka marka wax sheekoodii dhex mara ma jiraan sheeko waa hanu dhexmar hadda ma jira laakiinse een, saas oo kale shacab leeyahay marka yaa tahay intayaa tahay qabiilka ay weydiiyeen qabiilka ay yareen waxaas la kulmay bis Ah, marka qabiilkay ku weydiiyeen Qabiilka ay weydiiyeen
marka intaa kadib marka adagoo xirnay kaa tageen xaaskaadana kaa furay xaaska iga furay asigna waa xiriga waa iga tageen hindhaa laga furay bis waa iga tageen waan xaaska iga furay eh, gacanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad ka mid tahay odayaasha dhaqanka waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adagoo magacada saddexaad ku bilaabaaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shariif aadan isaaq da-daydana tahay siddeetan sano tuuladaana ku noolahay intii tuuladu tiradeeda tahay ayaa ku noolahay alxamdulilah ilaaha ma nabadna igu siiyey jinne iyo abliis kale weligaana ma aragna un laakiin awada g- argagixisinin koyti oo dhibaato wadata ilaahay anoo badbaadi dad muniman malnoo dilna habadna ma dhiin taasaa ilaahay inka mahadyaan inka shukriyaan laakiin argagixiso xun howada heje eh yana ninla kooy dagaalka dadka dareereyan ama dadkii hataa dantiyo on dareereyan eh, koronto oo joojiyaasa yahdireen langa aragni su-aalni ma- waa ka madi bari sida insurinlay dhiki berhay dhagaaga waayana ari markii dambe walwadi meeli gaalada roogdiya la jeeyi naftiis wal qobday gaalada beertoonta eh dhahadii ee taaganayan ari niman dhadhiirar badan yahayan ari af ajnabi ee ka hadlayan meeliya la ijeeyi eh, wal li su-aali mal aragaw koofida oo anta dadan gobadaasoo i geliyen abaara liihaay waan wal ihiri madi dambe yo bahaayeen foonaya iskala hadlayan koofida oo siibiden herigi igirina oo tabenga ari heriga waaga madi bariya laha ku furi beersilaajeena dhah taagan yisun macnaa macnaha xiriga iyo koofiyada loo geliyay koofiyada ka qiimo badan xaragga ay ka koofida tageen qiim badan koofidio yo wadadan lan kasto yo gobadan baa lan geliyaay Eh, inti ana la kulami intaan u an ha marka e e, sababta laidiin soo weeraray maxay tahay alle waxaa waaye idinka hadda dad iska shacab ah tihiin beeraley ah sida hadda ii muuqato haa.
tuuladiina iska degan tihiin e, niminkan oo hadda idinka idiin soo weeraray bangarafte e, waxay ku andaxwoonayaan e, xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay la dagaalamaan marka xarakadana meelaha ay joogto waa ay ogyihiin marka inay idinka idiin soo weeraraan maxaa ku dheliya is leedahay hungurhumo iyonay damac waali ee ma ogi wax kale man qaadan un ma la dhihi karaa idinka waxa ay- ay idinku soo dhiiradeen waxay ogyihiin inaad yani iska caawin aa ku samaynaynin oo xarakada hadday aadaan yani iska caawin ay kala kulmayaan ma la dhihi karaa nacam taasa iddaan eh ha marka hadda ka hor miyay eh, yani gumaad noocan oo kale idila yimaadeen mise hadda idinku horeysa maya mar kale ma aragna alla mana tuso i waan gartay in maxaa idin qorshaysan marka hadda waa ujeedaan ciidamada shisheeye idinkoo beerihiin iyo xoolihiin iyo wixii iska dhex jooga idiin gumaadayaan eh, inaad beeraley tihiin oo dad haddee deegaankooda iyo waxooda degan aad tihiin oo ujeedaan marka maxaa idiin qorshaysan ka dhaqan ahaan maadaama aad ka mid tahay odayaasha dhaqanka ee tawfiiq ilaahay maninsheeno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adeer waxaad kusoo dhawaataa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaadna nooga warbixisaa dhibaatooyinka xa- aad kala kulanteen xalay ciidamada shisheeye ee gaar ahaan kuwa bangraft Ah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ah, macnaha niman oo gaale eh niman gaale halayhana weerareen kuwa fareje biladka ku galeen gurigaana guri geeska roogu kuwa fartihanoo galeen yahjee magaalad ku kiyaala guriga ha galeen afaafkana nin surumi afaafki madun sheeya oo nan kasaana yalika dheji qarahi ha haluulideen marka haddii haluulideen baalo yarta bahaa yarka oo raay maxamuud ya wedeen baalna yarta an galen oo haweenka eh inta warsadeen inta warsadeen ana qof bilaan eh haween aha walayo ema kuwar qaba alagay ku alluwa erti mididembe golka an ka jaro ha iibiyen golka midi ha iibiyen iinkooyan lan yaw may haaytyo ad ana wa- may haada fadilanka gurugan leo aha gurugan le tahaa may shaqeeda eh may shaqeeda ma eta gurugan lahaa ma anah lan beeraley ee ahaa qalabkii beertan ka dhagaalayo kangu lan walayo ee la warsadaa um ihii an kow saas mi ahaa ninka xir garba duuba liin hiri sada liin hiri adoo da-daan jira haa nab migdi is isii haddana ma erey wejiga ka xir wejiga oo hiri ha iwedi binaankan ifedheesi yarko kale alyow buulil ere idaanga ka jara usiina wala hirhiri inta inaska sheenen wariya ninkan hoodhay su'aali hoodhay kanag ya eri gurug anile i walnoogaas us eri haa runtee eri gurug anile ana lan afaara isingati weditan kashaqle miihi lan wiinga ahaa beeraleya ahaa qalabka beertan ka taaho kan ansan tusiyu ana aragday warkay dhonyi intaka dhonyi warkay saas miaha lamahayankan dhinigaa surnay ma erey warnas- warsada unanaha nin sheegi lanka runtisu guriga usile lahantis yobanaha nin sheegi gurig usile gurigay kanga usee ogaaw hatta may ku obsadaase intii wal nin sheegda walaad walaad ku obsadaase waa k- al-shabaab lanki sheega hoob waa bari gooryaaselelaay goorraga ku obsadaase ad arorta goorra i goorra dorro may sheeni ana walkiin sheegawba mahaayoba walayo aba makiin haayo haa walayo miin haayto haa makiin haay ada goorra kiisho ku obsadaase haddii aan hata ka toogada sellatow war soomaali burbur i rafaad iyo rafaad iyo gaala dadka iyaaras iyo suhunga lahamari haddii aad hata idiloona hortee rig ja- rig oo aniib oo qiima leh sheekh aalim ee laha dili lan dhalinyaro ee laha dili walkasti laha suubi hodat idile dil ebidkay arte iinkoogma eri han- ha araga jeri ho ata iqobadoona A- aakhira adile kii lisaabtan ho fadaas idila eri ani lan dile ka guulguulaw ma ihi bis madi inta roogna yama dugnoo taben higahawa waa maa welen idoontee qafaalo un galen baalna inta qaaden bis kowa inta foonii hanunka lahadlaay han dhinigaas diyaarad heje meelo ku kooyan foonii kalahadli kalahadli afka usa kalahadlaun af soomaali mahayn af jiniyaad kelehaay gajag gajag gajag gajag yalahay markun inta ninka kooyan madun had kooyan inta ka kulumeen sada an badadeen hakanan eryatua galawarea guriga guriga nigiliyeen hirmeedi oo il- hindhohayti yanoo furen tireedhayti sidi inhirigna nooka taben bes haada wasalaam hoob noo taben antamadun yarkii ma erey nimantii ama bahenga lahaa ba'ada anen hiri nasa walkooku furowma qabo islaantiyo ariinyo koo fureenna iddita anbawa eri yarkii intaa qaadi bilaameytis an qayli yartowsu dhali iyo bilaameytisu qabi yallankii haraggi tuureyku ku gooyen anamadun hanagadi walayo ii hireng may waha mahayna harag mahayna go'ogayla ii hireng go'ogi madun reeda lagalnyang hirinyin sa'eri sa'eri sa'eri walaago daali hattana kanagi sa'eri bes galanti midgeedaha iimbati reed galanti midgeedaha iimbati alhamdulilah galanti midgeedaha iimbati weysay sidi salaada la aqimaay masaajidka masaajidka aan isku bahi waa kaba bari reed warka sahay jazaak allahu khayran ah